degdeg ah oo aan caadi ahayn oo iskugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayay diiradda ku saareen go-aankii ka soo baxay dowladda ethoobiya iyo maamulka somalilan ee la xiriiray heshiis dhanka badda ah oo ku dhex maray magaalada adis aab ee dalka ethoobiya xukuumadda soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay inuu dhex maray maamulka somalilan oo hogaamiyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed heshiisku ka dhaca magaalada adis ababa hafayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada waxauna u akhriyey qaraarka ka soo baxay xukuumadda soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si adag u diidaysaa islamarkaana si cad ay uga soo hor jeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalk ee etoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somalilan gobollada waqooyi ee soomaaliya taariikhdu markay ahayd shalay kowdii bisha januari magaalada adis ababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasilloonida gobolka oo markii horeba la daaladhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax bannaanida gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay dowladda etoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobonnimada madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda etoobiya waddo kasta oo sharci ah shan dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ficilka etoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad dowladda soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobonnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda saacada kadibna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hortegay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda villa hargeysa wuxuuna caddeeyey mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xuseyn tilaabo dhulka soomaalida aan la bixin karin cid awood u leh dalka soomaaliya cad ka mida inay bixisahay ma jirto awowayaasheenaa diiday aabbayaasheenaa diiday hooyooyinkeena iyo ayayaasheenaa diiday annagaa intaan noolayn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadaynon maxaanku irahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mida u baxaays dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay soomaaliya qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa kowdii janawari adisababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law waxay kasoo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan oo kasoo horjeedaan sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma ah saacadihii lasoo dhaafay ayaa si weyn isha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe federaalka ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda ethoobiya waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhana arrintaasi iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga adis ababa si ay wadatashi ula samayso labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne xasanna golaha ayuu hortegay isagoo arrinta ku tilmaamay midaan la aqbali karin عبد القادر اوكي في او اي مقدشو